Saalax Cali Maxamuud Saalax Dabaan oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay xabsiyo waaweyn in laga dhiso Soomaaliya wuxuu sheegay in xabsiyada dowladda federaalka ay buuxaan dadka lasoo qabtana aan lahaynin meelo lagu xiro sidaas darteedna ay tahay in xabsiyo waaweyn la dhiso waxyaabaha jira oo caqabadaha waxaa kamid ah dadkan la sheegayo oo intaanoo dhibaataa geysanaya meel lagu xiro ma laha xaggee lagu xiraa meel lagu xiro ma laha kuwa xabsiga dhexe joogana waxaa waxaa la leeyahay dadka uga aktiifsano aqoon ahaan iyo soomar akademiya iyaga iyagaa tababara ka wada marka waxaa lagu qasban yahay dadkaas meel loo xiro istaraatiijiyadda boolisiga wasaaradda cadaaladda maadaama xabsiyada ay muxuu ahay ay aada u korjoogteyso in la helo dalkan xabsiyo loo helo dalkaana xabsiyo lahayn tallaabna lama qaadi karo waxaa dhici karta qofan xirnay ee xabsiga loo diray in la yidhaa xabsigu waa buuxaa meel lagu xiro ma lahan maxkamadda lagu soo celiyo arrintan ayaa u muuqatay mid lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska lagu hayo reer muqdisho kuwaas oo si micno darro ah loo xiro kadibna laga dalbado inay dhiibaan lacago badan oo laaluush ah si loo sii daayo